bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sagaal iyo labaatanaad ee suurat lqasas allah waxau ihi jala jalaaluh فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون الله سبحانه وتعالى وxau inooga waramayey qisaskii ugu dembeeyey qisatu nabiy llaahi muusa calayhi salaam waxaa inoogu soo dembeeyey iyadoo nebi muuse intuu madyan tegey ceelkii ree madyan markii uu soo gaadhay ee uu arkay dadkii oo xoolihii waraabsanaya laba habloodna meel cidhifka ama koono ka durugsan ceelkii ay xoolahoodii ku celcelinayaan markii uu waraystana ay u sheegeen inay yihiin dadaan awoodi karin dee raggaa inay cidhiidhyadaan aabbahoodna nin da-ah oo duqa uu yahay dabeed xoolihii uu u waraabiyey kadib markii uu iska hadhgalay ee geed hadha uu u qastay hablihiina aabbahood ay u warrameen qisadii iyo siduu u caawiyey dabeed hablihii aabbahood uu kula heshiiyey muuse calayhi salaam inuu u shaqeeyo siddeed ama toban sannadood labada kii uu doonaba abaalgudkaana uu uga dhigo ama ujrada inuu labadaa hablood midkoodu guuriyo intaa markay ku heshiiyeen qisadu halkaas ayaa ay noo maraysay iminkana waxaynu gudagelaynaa isagoo muddadiina dhammaystay ehelkiisii iyo xoolihiisiina kaxaysto ardu misra xalkii masar ee hore uuga yimid uu anbabaxay allah waxau ihi subxaanah falamaa qadaa markuu dhammaystay muusaa nebi muuse al ajala muddadii loo xadiday ee sideedda ahayd ama tobankii labada midkay noqotaba markuu taam yeelay oo wasaara uu la socday biahlihi ehelkiisii uu la socdee uu kaxaystay ayaa aanasa wuxuu arkay muuse min jaanibi tuuri buurtii dhinaceeda wuxuu ku arkay naaran dab ka baxaya ayuu arkay qaala waxa uu yidhi markaa muuse liahlihi ehelkiisii wuxuu ku yidhi umkuthuu nagaada halkan sii jooga waayo innii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab lacallii aatiikum likay aatiikum si aan idinku keeno oo minhaa dabkaa xaggiisa aan idinka keeno bikhabarin war ilaan waddadii bay ka lumeen eh aw jadwatin ama dhuxul oo min annaari dab ah qori ama dhuxul dabana ama aan idinka keeno dhuxul daba ama qori daba lacallakum tastaluuna likay tastaluu si aa u dugsataan falammaa ataahaa muuse markuu dabkii u yimid nuudiya waa loo dhawaaqay muuse min shaati'i ilwaadi togga dhinaciisii baa looga dhawaaqay dhinacii al aymani ee midig yacnii togga dhinaciisii midig ayaa looga dhawaaqay muuse fi lbuqcati yacnii toga dhinaciisa midiga looga dhawaaqayo oo fi lbuqcati buqcaddii dhexdeeda ah meeshii almubaarakati la barakeeyey waana halkii geedku ku yaallu ka soo baxay lafteeda e min ashajarati min shaati'ida ka bedel yacnii togaa dhinaciisii midig baa looga dhawaaqee booska barakaysan ku yaalay min ashajarati baa looga yeedhay muuse geedda xaggeedii waana geedkii meeshaa ku yaallay barakaysan laftiisa weeyi waana geedka uu dabku ka dhex baxayo min ashajarati geedda xaggeedii ayaa looga yeedhay an yaa muusaa antu waa tafsiiriyo ey yaa muusaa maxaa loogu dhawaaqay waa macnihii iyo wixii loogu dhawaaqay eh yaa muusaa baa loogu dhawaaqay muusow innii anigu ana anigu allaahu allah baan ahay allaha mutaystay keligii in la caabudo allihii rabbulcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa baan ahay wa an alqi rid muusow casaaka ushaada ridoo dhulka ku dhufo falamaa ra'aa markuu arkay huwa muuse haa ushii markuu arkay tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqaysa ka'annahaa oo aad moodaba ama xaal aad mooddo jaannun mas yar sidii waxay tahay oo kale mas ushii oo dhaqdhaqaaqaysa markuu arkay oo islaba rogaysa wallaa waa jeestay huwa muuse mudbiran xaal uu yahay mid dhabarka u jeediyey oo walam yucaqib dib uma soo daymoon oo ma soo noqon yacnii cidhibtiisii ama gadaashiisa uma soo noqone horuu u soo socdo waa dhabar jeediyey yaa muusaa waxaad soo qadartaa fanuudiya waa loo dhawaaqay markaa muuse oo waxaa loogu dhawaaqay yaa muusaa muusow aqbil soo jeedso oo walaa takhafa cabsoonin waayo innaka adigu muusow min alaaminiin kuwa nabadgale ee aaminka ah ee dhib-aanu ku dhacayn baad ka mid tahay usluk geli muusow yadaka gacantaada waxaad gelisaa fii jaybika jeebkaaga geli maaha jeebkan caadigaynu innaku wax ku ridanaynu jeebka u naqaano eh waa fatxat alqamiis maradu meesha ay ka furanan tahaye madaxa laga gelinaya xaggaa hore ee go-an ama furan weeyi markaa uslu geli yadaka gacantaada muusow geli fii jaybika fii fatxati qamiisika maradaada aad xidhan tahay meesha ay ka furan tahay waa xaggaa sare gacanta ka soo geli oo kilinkilada hoosteeda gaadhsii takhruj markaa way soo bixi gacantaadii baydaa'a xaal ay tahay mid cad oo dhalaalaysaoo iftiimaysa min hayri suu cudur la'aantiina la cad oo la iftiimaysa iyadoo cad oo dhalaalaysa oo min hayri suu-in cudur la-aantiina la cad oo la dhalaalaysa oon baras iyo wax la midi aanay ku dhicin wadmum u soo dum oo u soo dhowee ilayka xaggaaga u soo dhowee muusow janaaxaka gacantaada min alrahbi ay min ajli arahbi cabsida kugu dhacdee caddaankeeda aad ka cabsootay darteed gacantaadii mar labaad halkii ku celi oo kilinkilada hoosteeda geli sideedii bay ku noqon eh allah waxau idhi fadaalika labadaadaasi muusow waa gacanta iyo usha eh burhaanaani laba mucjiso weeyi oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay labada mucjiso oo mursalaani ilaa fircawna wa mala'ihi sida maxalliguu soo qadarayo waa mursalaani labadaa aayadood ama mucjiso oo loo diray ilaa fircawna fircoon xaggiisa loo diray iyo wa malaa'ihi madaxyo weyntiisii iyo colkiisii waayo innahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen qowmaa qolo ayay ahaadeen qoladaasoo faasiqiina daacada rabbi ka baxday kuwa fasaqo ah oo ilaahay daacadiisa ka baxay ayaa ay ahaadeen qaala waxau idhi markaa muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu qataltu waxaan ka dilay minhum iyaga nafsaa naf ayaan ka dilay oo marka hore uu ka soo baxay ee madyan uu yimidba dee waxa weeyaan inay ka aargoostaan oo qibdiguu dilay loo dilo oo looga aarsada ayuu ka baqanayay imika markii loo waxyoodee tag la yidhina waa rasuul loo diray baa tahee dee wuxuu yidhi rabbigayo waxaan ka baqanayaa naf hore un ka dilay inay ii dilaan qaala waxa uu muuse yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow waa munaado xarfinidihii laga xadfaye innii anigu qataltu waxaan ka dilay minhum iyaga nafsaa naf ayaan ka dilay fa akhaafu dabeed markaa waxaan ka baqayaa an yaqtuluunii inay dee i dilaan oo naftaa ii dilaan wa akhii walaalkay haaruunu haaruunna huwa isagu afsaxu isagaa iga fasaaxo badan minii aniga lisaanan xagga carabka caddaynta iyo hadalka isagaa iga fasaaxo badan ee fa arsilhu haaruun dir oo rasuul ka dhig maciya aniga la jirkayga dir rid-an xaal uu yahay mid i kaalmaynaya oo i caawinaya rasuul ka dhig yusadiqnii riwaayada marka yacni la akhriyo reebniinka qaafka waxay noqonaysaa yusadiqnii wuu ii rumayn ah oo macnaha jawaabu dalab arsilta jawaabkeeduu noqon macnaha haaruun rasuul ka dhig i caawiya wuu ii rumayn oo dee dacwadda iyo khayrka aan bandhigayo isaguna waa bayaaminaya wuu ii markhaati kacaya riwaayadan xafsada ee musxafka inoogu qoran ee rafcada markaynu marana sifo waxay u noqon rid-an jumlada yusadiquni oo fa arsilhu ilaahay ow haaruun dir oo rasuulka yeel maciya aniga la jirkayga ridi an xaal uu yahay mid i caawinaya oo i kaalmaynaya kaa i kaalmaynaya oo waa nacti eh yusadiqunii ii rumaynaya waayo innii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa an yukadibuunii inay beeniyaan qaala waxauu rabbi ku yidhi sanashuddu waannu adkayn doonnaa cadudaka garabkaaga muusow iyo cududdaada waxaannu ku adkayn biakhiika walaalka codsigii waa loo yeelay rasuul baa lagaaga dhigayaa weeye ku xoojiyo ku adkeeya wanajcalu waxaananu idiin yeelaynaa lakumaa labadiinnaba muuse iyo haaruunow sultaanan awood baanu idiin yeelaynaa oo falaa yasiluuna ma soo gaadhayaan fircoon iyo qoomkiisu ilaykumaa idinka labadiinna waxaana loo ballan qaaday wax dhiba inaanay soo gaadhsiinayn alla waxau idhi biaayaatinaa ay bisababi aayaatinaa aayaadkayaga aanu idin siinay sababtooda ayaa antumaa labadiinnan muuse iyo haaruunow iyo waman ittabacakumaa cidda idin raacdaaba alghaalibuuna aada ku gacan sarraynaysaan oo alghaalibuunada dambe biaayaatinaa ay ku tacalluqdo yacnii aayaadkaanu idin siinay sababtooda ku sarraynaysaan oo khalabada iyo awooddiiyo xoogga ku helaysaan alla waxau idhi falammaa jaa'ahum markuu ula yimid fircoon iyo qoomkiisa muusaa nebi muuse biaayaatinaa aayaadkaygii markuu ula yimid bayinaatin xaal ay yihiin kuwa cadcad qaaluu waxay ku yidhaahdeen maa haada kan aad la timid ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye wax kale ma ahaanin sixirka oo muftaran la been abuurtay wamaa samicnaa kumanaanaan maqal bi haadaa kan aad la timid fii aabaa'inaa aabbayaashaya dhexdooda kumaanaan maqal aabbayaashayadii alwaliina ee hore wa qaala muusaa nebi muusena waxauu yidhi markaa isagoo u jawaabaya rabbii rabbigay ayaa aclamu u ogaal badan biman cidda jaa'a la timid bilhudaa hanuunka min cindih ilaahay agtiisa kala timid cidda ilaahay agtiisa hanuunka ka keentay allaa u ogaal badan oo yaqaan iyo waman cidna allaa ogoo yaqaan ciddaasoo takuunu ay u ahaanayso lahu isaga caaqibatu daari daarta aakhiro cidhibteeda dambee wanaagsan innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku wuxuu yahay laa yuflixu inaanay liibaanayn aldaalimuuna kuwa dulmiga falay ee gaalada ee shirkiga la yimid alla waxau yihi wa qaala fircawnu fircoon waxa uu yidhi yaa ayuhalmala-u madaxyaweyntiiyey maa calimtu anigu idiinma ogin lakum idinka min ilaahin mid la caabudo idiinma ogi macbuudkaasoo hayrii aan aniga ahayn ilaah la caabudoon aniga ahayn idiinma ogi sidaasuu afkiisa soo mariyey fircawn calayhi lacaa-in ullah waxau idhi fa awqid ii huriyoo iishid haddaba lii aniga yaa haamaanu haamaanow calatiini dhoobada korkeeda dab iigu shid oo jaajuur ama dhagaxaan adag oo la adkeeyey iiga samee oo fajcal ii yeel markaa lii aniga sarxaa dhismo dheer oo dhoobadaa iyo dhagaxaanta la dubay ee laysku adkeeyey ka samaysan fajcal ii yeel lii aniga markaa sarxaa dhismo dheer ii yeel oo dhoobadaa dhagaxowde la adkeeyey laga sameeyey oo laga dhisay maxaad dhismaha dheer iigu samaynaysaa lacallii attalicu ay likay attalica si aan u soo eego ilaa ilaahi muusaa nebi muuse ilaaha uu sheeganayuu ku andacoonayo ee uu leeyahay wuu iga sarreeyaa oo xagga saruu jiraa bal si aan uga war doono waxau idhi wa innii anigu la adunnuhu waxaanan u malaynayaa muuse min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay oo ilaah sarreeyo xaggan iga jiraaba aanu jirin sidaasaan u malaynayaaye laakiinse aan hubsadee dhismo dheer ii samee wastakbara wuu isweyneeyey huwa fircoon iyo wa junuuduhu ciidankiisiiba fil ardi arlada waa isku kibriyeen bikayri alxaqi xaqdarro ayaanay isugu kibriyeen arlada wadannuu waxaanay u maleeyeen annahum iyagu ilaynaa xaggayaga laa yurjacuuna inaan loo soo celinayn faakhadnaahu dabeed waanu qabannay fircawn iyo wa junuudahu ciidankiisiiba oo fanabadnaahum dabeed waxaanu ku tuuray filyammi badda barhtankeediiyo dhexdeedii baanu ku tuuray ee fandur bal hadda eeg nebi muxamedow iyo cid kastooo mukhaataba oo in lala hadlo u suubado oo mukallafow bal hadda eeg kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu daalimiina kuwii dulmiga falay ee gaalnimada iyo shirkiga galay bal hadda cidhib xumadoodii halkay ku dambaysay eeg macnaha waa nadara tafakurin waictibaar maaha eegmo isha inta la eega la dhaafayo eh eegmo faker iyo fiiro xambaarsan oo lagu waantoobo wax lagu qaato alla waxau ihi wajacalnaahum waxaanu ka yeelay fircawn iyo qoomkiisii a'imah kuwa madaxoo lagu daydo oo sharka lagaga daydo waayo imaamku waa almuqtadaa bihi shar iyo khayr labadabana waa noqon karaa wajacalnaahum waxaanu ka yeelnay fircawn iyo qoomkiisii a'ima kuwa madaxoo lagu daydo kuwaasoo yadcuuna ugu yeedhaya dadkaoo ugu baaqaya ila nnaari naarta xaggeeda ugu baaqaya wa yowma alqiyaamah maalinta qiyaamana laa yunsaruuna loo gargaari maayo oo waxyila heli maayaan wa atbacnaahum waxaanu raacinay fircoon iyo qoomkiisa fii haadihi tani addunyaa ee adduunyada a dhexdeeda waxaanu ku raacinay lacnatan nacdal iyo naxariis in laga durkiyo canaan iyo ceebna lagu xuso wanaagna aan marnaba lagu soo hadal qaadin lacnad iyo hadal xun ayaanu adduunyada dhexdeeda u dhigno raacinay oo markii lasoo hadal qaadaba la nacdalayo oo xumaan iyo ceeb lagu canaananayo wa yowma alqiyaama maalinta qiyaamana hum iyagu min almaqbuuxiina kuwa la xumeeyey ee khayr iyo wanaag oo dhan laga dheereeyey ayay ahaadeenoo ka mid ahaadeen walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa dhab ahaan baanu u siinay muusaa nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay min bacdi maa ahlaknaa intaanu halaagnay dabadeed alquruuna qarniyadii aluulaa ee hore ummadihii hore ee reer nuux iyo caad iyo hamuud iyo markaanu halaagnay dabadeed ayaanu kitaabkii towraadaha muuse ku soo dejinnay basaa'ira xaala kownilkitaabi basaa'ira oo alkitaabada ka xaale basaa'ira xaal uu kitaabkaasi yahay xujooyin cadcad oo linnaasi dadka uu xujo cad u yahay iyo wahudan hanuun xaal uu yahay lagaga hanuunayo habowga iyo wa raxmatan naxariis xaal uu yahay cadaabka lagaga badbaadayo lacallahum yatadakkaruuna likay yatadakkaruu waxaanu u siinay si ay ugu waantoobaan oo wuxugu qaataan alla waxau ihi wamaa kunta maad ahaanin nebi muxamedow bijaanibi algarbiyi ay bijaanibi ljabali algarbiyi buurta dhinaceedii galbeed buurtii nebi muuse rabbi kula munaajoodee waxyga uu ku soo dejiyey buurtaa dhinaceeda galbeed kumaad sugnayn nebi moxamedow id wakhti kumaad sugnayn qadaynaa aanu u waxyoonnay ilaa muusaa nebi muuse al amra arrinkii shareecadee towraad aanu u waxyoonno rasaalada aanu iyo rasuulnimada aanu u dhiibnay deeb waxa weeyaan kumaad sugnayn halkaas wamaa kunta manaad ahaanin nebi moxamedow min ashaahidiina kuwa xaadirkee goobjoogga ahaa goobtaas maad ka mid ahayd walaakinnaa ha yeeshee annaku ansha'naa waxaannu curinnay oo abuuray quruunan ummada ayaannu abuuray oo fatataawala dabeed waxa ku dheeraaday calayhim ummadahaas alcumuru cimrigii iyo wakhtigii baa ku dheeraaday wamaa kunta manaad ahaanin nebi muxamedow saawiyan mid ku nagi oo dhex jooga fii ahli madyana ree madyanna mid dhex joogay maadahay nebi moxamedow tatluu xaal aad ku akhriyaysa calayhim korkooda aayaatinaa aayaadkayaga haddaanad ree madyan la joogin oo muuse iyo xilligii loo waxyoonayay la joogin halkee khabarkooda iyo warkaadu kaas warkooda aad ka heshay waa tan walaakinnaa ha yeeshee annaku kunnaa waxaanu ahaanay mursiliina kuwa ku diraya laka adiga nebi moxamed oo rasuulkaa dhigay marka maadaama aanu ku soo diroo rasuul kaa dhignay dee akhbaarta kuwii hore iyo kuwii dambaba annakaa kuu sheegnay adigu shaahid maad ahayn goobjooga oo xilligaa xaadirahe wamaa kunta maad ahaani nebi muxamedow bijaanibi tuuri waxaa loogu celcelinayaa taakiid iyo adkayn la adkaynayo maxaa keenay isagoon goobjoog ahayn warkoodii oo waafi ah inuu inooga warramo dee waa waxyun min asamaa risaalada ayaanay rumaynaysaa oo ay astaan iyo calaamad u tahay nebinimadiisa wamaa kunta maad ahaani nebi muxamedow bijaanibi tuuri buurtaas nebi muuse loogu waxyoodee lagula hadlay dhinaceeda mid ku sugan maad ahayn id wakhtigii kumaad sugnayn naadaynaa aanu u dhawaaqnay muuse ee halkaa aanu kula munaajoonaynay kula hadlaynay walaakin raxmatan waxaad u soo qadartaa arsalnaaka oo raxmatanna nasbinaysa walaakin ha yeeshee arsalnaaka waannu ku soo diray nebi allow oo rasuul baannu kaa dhignay waayo raxmatan liajli raxma naxariis darteed baannu kuu diroo rasuul kaaga dhignay naxariista oo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaatay waayo litundira si aad ugu digta qowmaa qolo qoladaasoo maa ataahum aan u iman min nadiirin wax u digaa min qablika adiga hortaa cid u digtaa hortaa aanay u iman waa nimankii quraysheed ee ree maka eh oo dee rasuulladii horena aan soo gaadhin waxa weeyaan ku kalena aan u iman adiga hortaa maxaanu kuu soo diray lacallahum yatadakkaruuna likay yatadakkaruu si ay u waantoobaan oo wax ugu qaataan risaaladaada iyo qur'aanka lagugu soo dejiyey alla waxau idhi walowlaa an tusiibahum walowlaa karaahatu an tusiibahum inay asiibto nimankaa gaaladaa reer quraysheed inay asiibtoy ku dhacdo karaahada la karaahiyeysanaya haddaanay jirin way jirtaaye musiibatun dhibaato yacnii dhibaata inay ku dhacdo karaahada la nacayaa haddaanay jiri lahayn bimaa bisababi maa shay sababtiina musiibadu ay ugu dhacayso kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu oo fa yaquuluu dabeed ay yidhaahdaan markay musiibadu ku dhacdo rabbanaa rabbigayow lowlaa arsalta ay hallaa arsalta miyaad noo soo dirtid maxaad noogu soo diri weyday ilaynaa annaka rasuulan rasuul maxaad noogu soo diri weyday oo fanatabica waa jawaabka lowlaadan dambe eh dabeed aanu raacno haddaad rasuul noo soo dirto aayaatika aayaadkaaga aanu raacno oo wanakuuna aanu ahaano min almu'miniina kuwa mu'miniinta aanu ka mid noqonno sida tarkiibka aad ka fahmayso lowlaada hore jawaabkeedii waa maqan yahe ta dambe ayaa la xusay marka macnuhu waxa weeye haddaanay jiri lahayn karaahada la karhayo nimankaa quraysheed ee ree maka inay musiiba ku dhacdo waxay galabsadeen sababteeda inay musiiba ku hesho oo dabeed ay yidhaahdaan ilaahow rasuul maad noo soo dirtid aanu raacne eh taasi inay dhacdo karaahada la karhayaa haddaanay jiri lahayn way jirtaaye hee lacaajalnaahum bilcuquubati walamaa arsalnaaka ilayhim rasuula sida jawaabka lowlaada uu soo qadaraya maxalligu cuquubaannu u soo dadejin lahayn kuumanaanaan direenoo rasuulba kaagamaanaan dhigneen iyaga loo diro marka macnuhu waxa weeyi yacni ilaahay waxaanu oggolayn inay cudurdyacni cudurdaar iyo marmarsiya inay helaan ayaanu doonayn oo wuxuu rabaa in wax allo waxay ku marmarsiyoon lahaayeen iyo cudurdaarka uu ka gooyo oo meel ay ku meeraystaanba ay waayaan marka si cudurdaarkaa loo jaro ayaa dee waxa weeyaan adiga lagugu diray oo rusula mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul ee macnaha waxa weeyaan dee ilaahay waa awoodaa nimanka wuu ogaa inay gaalnimo ku baxayaan oo weligood aanay rumaynayn marka wuu awoodaya iyadoo nebi maxamedba loo dirin cadaab dabargooyo inuu u diro oy sidaan ahlu naar ku noqdaan laakiin xikmadda ilaahay baa waxay keensatay inaan cidna la cadaabin ilaa xujada lagu oogo oo rasuulka loo diro oo kitaabka uu gaadho markaa qofka si badheedha uga baydha dee markaa cuquubo iyo cadaab uu muto marka ilaahay waa sii ogaa gaalnimadooda waanu ku cadaabi karayey laakiin xujadaa lagu oogay wey markaa dee ilaahay naxariistiisay ka mid tahay ilaahay dadka kuma cadaabo ogaalka uu sii ogaa waxay noqon doonaan laakiin wuxuu ku cadaabaa camalkay sameeyaan oo abaalmarintiiyo cuquubada waxay ka dhalataa ama ka ratibmataa mubaasharatulcamal marka xujadii intay ku ooganta camalkii qofka uu sameeyo alla waxau ihi falamaa jaaahum markuu u yimid kuwaas alxaqu xaqii markuu u yimid waa nebi maxamedin sala allahu calayhi wasalam falamaa jaaahum markuu u yimid alxaqu xaqii markuu u yimid waa nebi moxamed oo loo diraya min cindinaa agtayada uu uga yimid qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa uutiya ay hallaa uutiya oo maxaa loo siin waayey muxamed mithla maa uutiya wixii la siiyey oo kale muuse nebi muuse oo gacantii caddaanaysay iyo ushii abeesada noqonaysay iyo towraaddii hal mar uun soo wada degtay iyo maxaa sidii neb- sidii muuse loogu samayn waayey alla waxau idhi awalam yakfuruu oo miyaanay ka gaaloobin kuwa sidan leh gaaladan quraysheed iyo nimanka sidan leh maa muxamed la siiya wixii muuse la siiyey miyaanay ka gaaloobin bimaa kii uutiye la siiyey muuse muuse min qablu hore oo nebi muuse wixii hore loo siiyey ee aayaad iyo mucjizaad ahaaba miyaanay horeba uga kufriin oo kufrigoodu waa maxay waa laynoo bayaamiyey qaaluu waxay yidhaahdeen sixraani waa laba sixir macnaha towraaddii muuse lagu soo dejiyey iyo qur'aankii nebi moxamed la yimid waa laba sixir labada sixiroo tadaaharaa iskaalmaystoo isbahaystay wa qaaluu waxaa kaloo yidhaahdeen innaa annagu bikullin mid wal oo labadan sixir ka mid ah kaafiruuna kuwa ka gaaloobay baanu nahay towraad iyo furqaanba waxaa kaloo la akhriyey saaxiraani markaana waxay noqonaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen saaxiraani waa laba sixiroole oo waa muuse iyo muxamede tadaaharaa iskaalmaystay oo wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu bikullin mid wal oo labadooda ka mida muxamed iyo muuseba kaafiruuna kuwa ka gaaloobay baanu nahay marka mar hadday muuseba wixii la siiyey ay ka gaaloobeen maxay maxamed maa la siiya u leeyihiin tii horeba may rumaynen matanay rumayn waa uun madaxadayg iyo canaag qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow fa'tuu bal haddalla kaalaya oo keena bikitaabin kitaab keena kitaabka oo min cindi illaahi alle agtiisa ka ahaaday kitaabkaasoo huwa isagu ahdaa ka hanoon badan minhumaa labadoodan towraad iyo qur'aan bal hadda mid ka wanaagsan keena attabichu waan raaciye waa jawaabu dalabka fa'tuu bal hadda ku ka khayr badan labadan keena waan raaciye in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya waxaad ku andacoonaysaan ou run idinka yahay fa in lam yastajiibuu haddii aanay ku ajiibin laka adiga nebi moxamedow oo kitaabka aad keena tidheed ku xujaysay mana keeni karaane hadday ku ajiibi waayaan oo keeni waayaan mana keeni karaan oo waaba mustaxiile faclam waxaad ogaataa nebi moxamedow annamaa yattabicuuna inay raacayaan uun wax kalaba maahae ahwaa'ahum rabitaankooda iyo hawooyinkooda naftoodu ay jeclaato waman adallu oo yaa ka baadinnimo badan cidna kama baadinnimo badne eh minman axad axadkaasoo itabaca raacay hawaahu hawadiisa iyo naftiisu waxay jeclaatay bikayri hudan hanuun la'aanna ku raacay hanuunka oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday hanuun alle ka yimid isagoon haysan ruuxa hawa raac noqday yaa ka baadinimo badan ina allaaha alleh laa yahdii ma hanooniyo alqowma qolada aldaalimiina ee daalimiinta ah haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay arrimo muhiim ah waxaa ka mid ah waa tatimatu qisati muusa dhammaystirka qisadii nebi muuse calayhi salaam waxaana alla inooga warramay cawdatu muusa ilaa misra wa takliimu allaahi lahu wa bacdu mucjizaatih alatii ayadahu allahu biha liyadhaba biha ilaa fircawn waxaa alla inooga warramay noqodkii uu nebi muuse ree madyan muddadii markuu dhammaysta uu ka soo noqdee masar uu ambabaxay oo markii muddadii uu dhammaystay ayaa dee reerkiisii uu soo kaxaystay oo culimmadu waxay yidhaahdeen ma sideeddii buu dhammaystire mise tobankii labadaba ikhtiyaar buu u lahaaye waxay u badan yihiin inuu tobankiiba taam yeelay oo sidii wanaagsanayd ah dabeed reerkiisiibuu soo kaxaystay xayn adhiyana waa soo kaxaystay oo dee aayaddii kale suuratu taaha ayay ka muuqataa markii la weydiiyey wamaa tilka biyamiinika yaa muusa qaala hiya casaaya atawaka'u calayha wa ahushu biha calaa ghanami waliya fiiha ma'aaribu ukhraa markii la yidhi taa gacantaada midi ku jirtaa waa maxay muusow dee wuxuu yidhi waa ushaydii oo waan ku tukubaayo waa taageersadaayo dee waan cuskadaa oo dee aniga ayaa ku socda waxa kaloon ugu lulaa geedaha iyo laamaha iyo dhirta adhigayga ayaan geedaha waxa weeyaan ugu soo lulaa si ay caleentooda ugu soo daadato adhigu u daaqo oo u cuno ma'aarib iyo ujeeddooyin kalena waa ku leeyahay oo dee muraado kalena waa ku qabsadaa marka wa ahushu biha calaa hanami ehelka dee adhi baa ula socda marka alla wuxuu inoo sheegay in markaa uu soo ambabaxay reerkii uu soo kaxaystay jidkii safarka uu ku sii jiray in loogu waxyooday oo rasuul lagaga dhigay mucjisooyin fara badan oo fircoon iyo qoomkiisa uula tagana ilaahay ku karaameeyey oo gacanta iyo ushu ay ugu horreeyaan marka isagoo sii socda ayaa buurtii ilaahay ugu waxyoodee jabalu tuur ayaa waxa weeyaan dhinaceeda dab ka baxay uu arkay markaasuu reerkiisii ku yidhi halkan sii jooga halkaasaan tegiyo goor habeenay ahayd oo mugdi ah oo qabow dhacayo oo dariiqiina ay ka ambadeen markaa waxau idhi dabkaa laba mid un baan kala iman oo ama war baan ka keeni oo dariiqaynu ka lunnay ayaynu ku hanooniyo waxayna tusooyna tilmaamaan ku arka amaba dee qori ama dhuxul dabaynu dugsanno oo aynu kulaallaan ka soo qaadiye halkaas sii jooga meesha dabku ka baxayaana dee waaba nuur rabbaaniyaho waaba halka alla ugu waxyoonayo oo halkaa ilaahay dabkiiyo iftiinka ka bixiyey waa meesha uu rabbi kula hadlaye loogu waxyoonayo marka mar alle markuu meeshii yimid ayaa togga dhinaciisii midig oo halkii buqcaddii ama booskii barakaysnayd ah waa meeshay geeddu ku taallaye geedkuna waa halka iftiinka iyo dabku ka baxaye geedka laftiisiibaa looga dhawaaqay waxaana loogu dhawaaqo alla ku yidhi innii ana allaahu rabbualcaalamiin ilaahay waxa ugu horeeya uu baray ee uu u tacriifiyey waxa weeye dee uluuhiyadiis iyo rubuubiyadiisa waayo waa halka iimaanka uu ka bilaabmayo waxaan ahay allahaagii xaq lagu caabudayay caalamiinta oo dhan barbaariyahooda ahaa intaa rabbi markuu u waxyoodee u sheegay waa tawxiidkii halka laga bilaabay ayaa mucjizaadkii loo raaciyey rumaynayay rasuulnimadiis dabeed waxaa lagu yidhi ushaada tuur mar alla markuu arkay ushii oo islaba rogaysa sidii mas ayaa waxa weeyaan dhabarka ujeediyo u dhaqaaqay mana soo daymoonoo dib uguma soo noqon waa loo dhawaaqay oo waxaa la yidhi muusow soo jeedso oo soo noqo oo ha baqan aamin baa tahaye waxaa la amray arrin kale oo mucjiso kale lagu tusinaayo waxaa la yidhi gacantaada jeebkaaga geli jeebka sida horeba inoo soo martay waa fatxatulqamiis oo marada uu xidhan yahay halkaa ay ka furantahe madaxa laga geliyo halkaa gacantaada soo geli oo kilinkilada gaadhsii dabeed gacantaadii soo saar oo waxay soo bixi iyadoo dhalaalaysa oo iftiimaysa sida shucaaca cadeedoo dadka indhaha ka ridaysa macnaha nuurkeeda siduu u xoog badan yahay aan indhaha lagu hayn karan illa waa mucjise oo maxalligu waxaa odhanayaa fa adkhilha wa akhrijha tudii'u ka shucaaci shamsi taksha albasar intaad halkaa gacanta kilinkiladaada gelisa intaad xaggaa ka soo geliso hoosta garabka hoostiisa kilinkilada intaad geliso ka soo saar way iftiimi oo way dhalaali sida shucaaca cadeed iyo qoraxda oo kale indhaha mid daboolasay noqon yacni dhalaalka iyo iftiinkeedu siduu u xoogan yihi waxaa la yidhi markaa wadmum ilayka janaaxaka min arrahbi dee muuse siduu u shaba uga baqday gacan iftiimaysoo dhalaalaysana ma hore u yaqaanay iyadana dee wuu ka baqday marka waxaa la yidhi cabsidaa kugu dhacday markaad gacantaada iftiimaysee dhalaalka badan aragto cabsidaana waxaad kaga badbaadaa gacantaada xaggaaga u soo dhowee oo halkii aad gelisuun ku celi dabeed waxay ku noqon sideedii hore marka mucjisadu halkaa kilinkilada markaad geliseed ka soo saartana iyadoo dhalaalaysa oo iftiinkeeda layaabaad ka soo bixin oo weliba la caddaanaysa oo la dhalaalaysa cudur la-aantii maaha baras kugu dhacdee waa mucjiso rabbi kugu karaameeyey cabsida kugu dhacdayna waxaad kaga badbaadaysaa halkii intaad ku celisay sideedii bay ku noqon sanuciiduhaa siirataha aluulaa sideedii horey ku noqon janaaxa waxaa looga jeedaa waa gacanta oo maxalligu sidaasuu odhanayaa janaaxaka ay yadaka liajli alkhawfi alxaasili min alidaa'a bian tudkhilaha fii jaybika fatacuuda ilaa xaalatiha wa cabara canha biljanaaxi liannaha lilinsaani kaljanaaxi liltaa'iri buu odhanaya maxalligu yacni gacantaada halkaa geli dabadeed markaad ka baqatana ku celi halkii cabsidaa kugu dhacday ee iftiinkeeda aad ka cabsatay darteed si aad uga badbaaddo halkii ku celi dabeed sideedii horey ku noqon waxa uu sheekhu yidhi jalaaludiin almaxalli waxaa looga cabiree loogu tilmaamay janaax gacanta liannaha lilinsaani kaljanaaxi liltaa'iri gacantu waxay aadamaha ama insaanka u tahay sida garabka iyo baalashu ay haadda ama shimbiraha iyo waxa duule u yihiin oo shimbirku siduu labadiisa garbood ama haad ugu duulo labadiisa baal bani aadamkuna labada gacmood sidaasoo kale u yihiin oo dee markaad tallaabaynayso ama aad cararayso gacmahaaga waad ka shaqaynaya og ama aad dabaalanayso mar walba gacmuhu waa garbahaad ku socotay oo maanta haddii lagu garbaduubo carar lagu yidhaa tallaabo rogi mayse marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi fadaanika burhaanaani min rabbika ilaa fircawna wa malayihi inahum kaanuu qowman faasiqiin muusow labadaa mucjizo waa gacantiyo usha eh waa laba mucjizo oo loo diro inaad ula tagtay fircoon iyo qoomkiisa waayo waa faasiqiin daacada rabbi ka baxay dabadeed nebi muuse calayhi salaam markii amarkaa la siiyey ayaa waxa uu yidhi rabbi inii qataltu minhum nafsan faakhaafu an yaqtuluun wa akhii haaruun huwa afsaxu minii lisaanan faarsilhu maciya rid'an yusadiqunii inii akhaafu an yukadibuun ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu u cawday muuse oo wuxuu yidhi rabbigayow nimankan reer fircoon horaan dee dakano horaan ka qabay oo naf baan ka dilay oo waxaan markii horeba uga baxsadeen uga baxay sidaasay ahayd dee waxaan ka baqayaa inay i dilaan walaalkay haaruunna isagaa iga fasaaxo badan oo iga caddayn badan hadalka isagana rasuul iiga dhig yacnii rasuul ka dhig aniga la jirkayga i caawiyo oo garab iyo gaashaan ii noqda si uu iigu rumeeyo waayo yacnii qofka xaqa sheegaya dacwada iyo khayrka ku qumaya wuxuu u baahan yahay cid u rumayso u markhaati furta oo garab iyo gaashaan iyo cududba u noqota marka walaalkay haaruunna rasuul ka dhig waxaan ka baqanayaa inay beeniyaane ilaahay markiiba codsigii iyo dalabkii waa ka aqbalay oo waxa uu yidhi walaalkaa waanu kugu xoojinaynaa waa kow weliba awoodna waanu ku siinaynaa idin siinaynaa oo dhibaataba idinma soo gaadhsiin karaan waa ballanqaad falaa yasiluuna ilaykuma weliba biaayaatinaa antumaa waman itabacakuma alghaalibuun aayaadkayaga ayaad idinka iyo cidda idin raacdaaba aad ku xoogaysanaysaa oo ku qaalib noqonaysaan waxaad halkaa ka qaadanaysaa aayaadka ambiyada lagu soo dejiye ama la siiyo ayaa khalabada iyo guusha lagu gaadhaaye wax kale laguma gaadho biaayaatinaa antumaa waman itabacakum alghaalibuun dabadeed markii uu sidii ula tegay isagoo mucjizaadkii wata dee waxa dhacday markaa takdiibu fircawna wa caaqibatu canaadihi wa xaajatu nnaasi ila arusul dabeed ilaahay wuxuu inooga warramay canaadkii markii uu ula yimid aayaadkii reer fircoon inay beeniyeen oo aanay rumayn iyo canaadka iyo madaxadaygooda cidhib xumadii ka dhalatay iyo halkay la gaadhay halaagu iyo ummaddu inaanay marnaba ka maarmin rusul in loo diro xujada ku ogto xaqa u bayaamisa wa qaala fircawnu yaa ayuha almalaw maa calimtu lakum min ilaahin hayri yacnii beenintii waxay la gaadhay fircawn inuu gaadho meelaanu ibliis gaadhin waayo ibliis rabbinimo iyo ilaahnimo ma sheegan yacnii rubuubiyada waa buqiraya oo rabbi fa andirnii ilaa yowmi yubcahuun qaala fabicizatika lauqwiyanahum ajmaciin waxabuu lahaa ilaahu cizadaadaan ku dhaartee waan wada hadlayn rabbigayow ii kaadi ilaa maalinta laysa soo bixinaayo marka isagu dee sidiisuu u halaagsamoo u hallaabaye rubuubiyada rabbi kuma qabsanba laakiin fircawn edebdarre halkay la gaadhay wuxuu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri anigu macbuud la caabudoon aniga ahaynba idiinma ogi markaasaa weliba waxa uu yidhi haamaanow dhoobada dab iigu shid oo dhooba ad adag oo dhis gasha ka samee oo dhagaxo kale ah ama waxa dabka aad ku adkaysay waxaanaad ii dhistaa dhismo dheer nebi muuse waa kan sheeganaya ilaah baan ii sugnaado aan caabudayaa iga sarreeyo xagga sare jiree bal waan soo eegayaaye waxaanan filayaa beentiiyo inaanay runka ahayne ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay dee kibra kibirkii uu galay fircoon iyo qoomkiisu iyo cuquubadii ka dhalatay iyo halkay ku dambeeyeen wastakbara huwa wa junuuduhu fi lardi bigayri alxaq wa dannuu annahum ilayna laa yurjacuun bigayri alxaq waa sifa kaashifa waxaa lasii caddaynayaa uun xaqdarrada uu kibirku ku salaysan yahay laakiin qeyd ixtiraaziya maaho dee kibir xaqi ma jiro kibir walba waa bigayri xaq laakiin waa lasii bayaaminaya un waa sifa kaashifa dabeed alla wuxuu tilmaamay isaga iyo colkiisiiba intuu qabtay badda in lagu halaagay oo lagu qarqiyey dabeed alla waxau ihi fandur kayfa kaana caaqibatu daalimiin bal haddaba eeg nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaatabow daalimiinta cidhibtoodii halkay ku dambaysay macnaha dee kuwaan toobo wax ku qaata weeyaan oo waa nadara tafakurin waictibaar waa eegmo iyo arag lagu waantoobayo laga fekerayo loona fiirsanayo wax lagu qaadanayo ilaahay waxa uu tilmaamay nimankaa fircoon iyo qoomkiisa inuu ka yeelay madax lagaga daydo xumaha oo waxaa la yidhaahdaa alimaamatu takuunu fi lkhayri wa fi shar ku dayashadu ilaa imaam waa ka lagu daydee hormoodka ahe khayrna waa la ysaga daydaa sharna waa la ysaga daydaa marka fircoon iyo qoomkiisa waxaa laga yeelay kuwa sharka lagaga daydo adduunyada waa lagu nacdalo waa lagu ceebeeyey aakhirana waa lagu xumeeyey oo waa lagu ciqaabay if iyo aakhiraba way seegeen oo meelna uma roona dabeed alla wuxuu tilmaamay muuse kitaabkii towraad ahaaye uu siiyey uu ku soo dejiyey oo walaqad aataynaa muusa alkitaaba min bacdi maa ahlakna alquruuna aluulaa basaa'ira linnaasi wahudan waraxmatan lacallahum yatadakkaruun waxaanu muuse siinay kitaabkii towraad ahaa intaannu ummadihii hore halaagnay dabadeed kitaabkaasi isagoo xujo cad u ah dadka iyo hanuun iyo naxariis si ay ugu waantoobaan oo wax ugu qaataan waxay culimmadu yidhaahdeen marka yacni qoomka nebi nuux wixii ka dambeeyey markii nebi muuse yacni lasoo diray ee kitaabkii towraad aha lagu soo dejiyey wixii ka dambeysay muuse iyo nusuulkii towraad halaag dambe ummadda caam yeele ilaahay kuma soo dejin yacni waxa weeyaan dee cuquubaad muxadad oo kooban mooyaane laakiin wakhtiyadaa hore sida qoomkii nebi nuux oo kale dee ummadda halaag isti'saal oo dabargooyon waxba laga reebin ayaa lagu soo dejinaya oo lagu ciqaabayey ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu qisadii muuse iyo fircawn dhex martay inooga soo warramay baa ilaahay wuxuu inoogaga warramay aayaadkanna nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo qisadiisa oo ah isagoon goobjoog ahayn haddana waxaasoo war ah oo uu ku warramuu la yimid inay deliil u tahay rasuulnimadiisoo samada looga warramay ila isagu goobjoog ma ahayn oo wamaa kunta bijaanibi algarbiyi id qadaynaa ilaa muusa alamra wamaa kunta min ashaahidiin maad ku sugnayn buurtaa nebi muuse lagula hadlay dhinaceeda galbeed mid jooga dee maad ahayn markaannu u waxyoonanay qadaynaa macaaniday yeelata waxa ka mid a bimacnaa awxaynaa sida halkan oo kale amarkana waxaa looga jeedaa amru risaala yacnii arrinkii waxyigiiyo risaalada markaannu u waxyoonanay dee adugu kumaad sugnayn halkaa goobjoogna maad ahayn walaakinaa ansha'naa quruunan fatataawala calayhim alcumru wamaa kunta taawiyan fii ahli madyan ilaahay waxa uu tilmaamay markaas in ummadahaas dee wakhtigaa wixii ka dambeeyey cumriga iyo wakhtiguu ku dheeraaday culumtii iyo waxyigiina uu kala go'ay ummaddii ay gashay markaa fatro calaa fatratin min arusul xilli ay rusushii kala go'day oo kuwii horena ay tegeen kuwo dambena aan la soo dirin ummaddiina jaahiliye iyo mugdi ay gashay kadib ayaannu nebi moxamedow ku soo diray oo aannu kuu waxyoonnay muuse iyo kuwii kaa horreeyeyba warkoodii oo reer madyanba iyo qisadoodii iyo ceelkii iyo arrimahooda dee goobjoog maad ahayn haddana warka aad ka warramaysaa waxa weeye dee waxyi lagu waxyooday weeyaan ilaahay waxau idhi markaa waxaannu kuu soo diray nebi allow si aad ugu digto dadaan hortaa nebi u iman si ay u waantoobaan waa ree maka oo dee ambiyadii horena may soo gaadhin cid kalena kaagamay horrayn si aad adigu ugu digto dabeed waxaa la tilmaamay dadku marnaba inay u baahan yihiin oo aanay ka maarmayn rasuul loo diro iyo xujada in lagu oogo wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula ilaahay xikmaddiisa xeesha dheere allaha xakiimka ah ee xukumka iyo xikmaddaba leh xikmaddiisu waxay ku dareertay ummadnaba inaanu cadaabin oo aanu halaagin ilaa uu rasuul u diro xujadu ay ku ooganto oo xaqa loo caddeeyo iyagu si badheedha uga baydhaan alle markaa waxa uu yidhi kuwaa maxaanku idhaahdaa ree maka isagoo tusaale ugu soo qaadanaya walowlaa an tusiibahum musiibatun bimaa qadamat aydiihim fayaquuluu rabbanaa lowlaa arsalta ilaynaa rasuulan fanatabica aayaatika wanakuuna min almu'miniina hee lacaajalnaahum bilcuquubati walamaa arsalnaaka ilayhim rasuula allah waxa uu yidhi haddii aanay jiri lahayn karaahada la karhayo in nimanka intay balaaya ku dhacdo waxay galabsadeen sababteeda dabadeedna hadhow ay ku andacoodaan oo yidhaahdaan rabbi ow maad rasuul noo soo dirtid waannu raaci lahayne taa haddaan la karhayn inay dhacdo oo iyadoon rasuul loo dirin marka halaag ku dhaco inay hadhow yidhaahdaan maad noo soo dirtid waannu raaci lahayne taan cidda la nacayaa haddaanay jiri lahayn way jirtaaye dee cadaab deg degaanu ku soo dejin lahaynoo kuma baanaan direen laakiin si aanay taasi u dhicin taa la karhayo oo ah inay ku marmarsiyoodaan maad rasuul noo soo dirtid si aanay taasi u dhicin ayaannu dee kuugu diray oo aad ugu digtay si cadaabkiiyo cuquubada ku dhacaysaa ay u noqoto cudurdaar la'aan iyadoo xujadii ay ku oogantay dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamo uu yidhi فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون yacni nimankaa odhan lahaa ha dhow maa rasuul naloo soo dira waanu raaci lahayne mar alla markuu rasuulkii u yimid ee xaqii uu u keenay waxay ku yidhaahdeen iyagoo madaxadayg iyo canaad dartii uun ugu cariigsanaya lowlaa uutiya midla maa uutiya muusa yacni kan rasuulka sheeganaya moxamed bay u jeedaane maa la siiyo wixii muuse la siiyey oo mucjisooyinkii gacantii caddaanaysay ushii maska noqonaysay muu la yimaado ama qur-aankan uu leeyahay kolba qayb baa soo degaysa sidii towraad mar keliya isagoo duuduuban qur-aanka maa lagu soo dejiyo saasay ku andacoonayaan markaasaa alla u yidhi isagoo tilmaamaya in xataa wax kastoo la siiya aanay qaateen awalam yakfuruu bimaa uutiya muusa min qablu oo miyaanay horeba uga gaaloobin wixii muuse la siiyey oo siday uga gaaloobeen muuse mabay soo gaadhin kuwa lala hadlayo xilligan xaadirka ah abubakar jaabir aljazaa'iri aysarka tafsiirka haddaad hoosu eegto waxa uu odhanayaa awalam yakfuruu bima uutiya muusa min qablu qaaluu sixraani tadaahara wa qaaluu ina bikullin kaafiruun waxa uu sheekhu yidhi wadalika ana qurayshan lama kahura almu'minuuna wahalahum lmowqif arrinkaasina waxa uu ku sugnaaday oo uu ku xasilay in qurayshi markii ay muuminiintii farabateen ee mowqifkaasi uu cabsi geliyey ee ay arkeen inay soo kordhayaan bacasuu ilaa yahuudi almadiina wafdi bay u direen yahuuddii madiina yas'aluunahum iyagoo soo waraysanaya nimankaa yahuudda reer madiina biwasfihim ahla alkitaabi alawal waayo dee waxay ku tilmaanaayeen yahuudda madiina niman kitaabkii hore ehelu ahoo dee ahlu kitaab oo towraad wax ka yaqaana markaa yahuudda iyo culimmadii yahuudeed ee madiine joogtay u fariin dirteenoo wafdi ay u direen iyagoo weydiinaya can madaa sidqi muxamedin sala allahu calayhi wasalama fii ma yaquulu bal runnimada nebi moxamed waxaanu sheeganayo inuu run yahay iyo in kale iyagoo ka soo waraysanaya yahuuddii reer madiina fa ajaabahum alyahuud yahuudi markaa waxay ugu jawaabeen biannahum yajiduuna nucuuta anabiyi alummiyi fi ltowraati wa annahu rasuulun xaqun walaysa bikadaabin walaa dajaal waxay yidhaahdeen kitaabka towraada waanu ka helaynaa dhexdiisa tilmaamihii nebi moxamed u lahaa inuu rasuul ummiya oo soo bixi doono uu yuhuu xaq yahay oo beenaale aanu ahayn tilmaamihiisa towraad waanu ku haynaa bay ku yidhaahdeen famaa kaana min almushrikiina min qurayshin ilaa an aclanuu kufrahum bitowraat mabay ka ahaanin mushrikiin xaggeeda nimankii reer quraysheed ilaa inay ogeysiis iyo iclaan ku bixiyeen mooyaane gaalnimada ay towraadna ka gaaloobeen wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen altowraatu waalqur'aanu sixraani tacaawanaa towraad iyo qur'aan waa laba sixir oo iskaashaday falaa nuuminu bihima labadooda midna rumayn mayno laa towraad walaa qur'aan walaa nusadiqu man jaa'a bihima ciddii la timid oo muuse iyo moxamedana rumayn mayno wa quri'a waxaa kaloo la akhriyey sixraanida saaxiraani ay muusa wa moxamed calayhim assalaam waa laba sixiroo leh muuse iyo moxamedba oo falaa nuuminu bihima rumayn mayno ayay yidhaahdeen markaa taa weeyaan macnaha awalam yakfuruu bimaa uutiya muusa min qablu oo markii waxa weeyaan dee culimmadii yahuudeed wixii towraad ku yaallay loo sheegay sow may beenin dee maxay markaa kaga marmarsiyoonayaanay ka leeyihiin wixii muuse la siiyey maa la siiyo oo muuse wixii la siiyeyba sow kuwii beeniye miyay rumeeyeen ayaa lagu xujeeyey hadalkaa aynu akhrinay oo kale ayaa imaamulbagawi tafsiirkiisa uu ku soo naqliyey isagoo ka soo naqlinaya cani ilkalbi hadalkaas oo kale ayuu tilmaamay oo in markii yahuudi ay runta u sheegtay ay beeniyeen oo labadiiba isku dareen towraad iyo qur-aanba marka allah waxa uu ku yidhi nebi moxamed waxaad ku tidhaahdaa bal la yimaada kitaab labadan haddaad beeniseen mid ka hanuun iyo runnimo badan balkeena anaa raaciya haddaad run sheegaysaan ilaahay waxau yidhi fa in lam yastajiibuu lak faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahu hadday ku ajiibi waayaan oo kitaabka aad ka dalbateed ku xujaysay keeni waayaan mana keeni karaane dee waxaad ogaataa inay hawa raacun yihiin waman adallu miman itabaca hawaahu bikayri hudan min allah oo ruuxa hawadiisa hanuun la-aan ku raacana dee yaa ka baadinnimo badan cidina waa adallu nnaas cala alitlaaq ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ilaahay qoomka daalimiinta ah ma hanooniyo ayaa rabbi u yidhi subxaanah cabdiraxmaan naasir sicdi aayaddan fain lam yastajiibuu lak markuu fasiraayo tafsiirkiisa waxa uu ku yidhi wa fii qowlihi fain lam yastajiibuu laka faclam annamaa yatabicuuna ahwaa'ahum hadalkaa alla uu yidhi hadday ku ajiibi waayaan waxaad ogaataa hawo inay raacayaan hadalkaasi daliilun wuxuu daliil u yahay calaa anna kulla man lam yastajib lirasuul in ruux kastoo rasuulka aan ajiibin oon u hoggaansamin wa dahaba ilaa qowlin mukhaalifin liqowli rasuul oo ku taga hadal khilaafsan hadalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam fa innahu lam yadhab ilaa hudan ruux kastoo sidaa sameeya oo hadalka rasuulka ka baydho oo hawadiisa ka doorta kaasi hanuun xaggiisa uma kicin wa innamaa dahaba ilaa hawan hawe ayuunbuu ku tago u raacay halkaana waxa ka cad oon shaki ku jirin anna almar'a mumtaxanun bayna alhudaa waalhawa ruuxu waxa uu ku imtixaaman yahay hanuunka iyo hawada dhexdooda wax saddexaad oo kalena ma jiro imaa inaad hanuunka raacdo hanuunkuna waa taacatullaahi wa taacatu rasuulih waa allah iyo rasuulkiisaoo la adeeco iyo inaad ka baydhood hawadaada raacdo waa inaad daacadii rasuulka iyo daacadii ilaahay intaad ka baydho dee naf iyo shaydaan aad doorato markaa ruuxu waxa u dhexeeyaa labadaa daaco imaa taacatullaahi wa rasuulih wa imaa taacatu nafsi washayaan inuu allah iyo rasuulkiisa ateecu u hogaansamou amarkooda qaatoonu ka baydhin waxay u tilmaameen ay amraan iyo inuu naf iyo shaydaan doorto oo waxay naftu ugu baaqayso iyo shaydaan wuxuu u qurxinayo inuu dabagalo oo diintiisuna ay noqoto doordoorasho iyo googoosi oo inta u macaanaatay o isdhaa allaileh maanta way fududahayna uu qaato wax alla wixii ku yaro adkaadana uu iska dhaafo waxa kaloo aayaddaasi ina dareensiinaysaa in waajib ay ku tahay ruux kastoo muslim ah rag iyo dumar yar iyo weyn madax iyo mijaba diinta si dhammaystira in loogu dhaqmo oo ruuxu noloshiisa oo dhan uu ku saleeyo ilaahay diintu u soo dejiyey diintu kuma koobna salaadda iyo safkan hore diintu waa inay naftaada xukunto oo maalkaaga xukunto oo ubadkaaga xukunto oo ooridaada xukunto oo ganacsigaaga xukunto oo qaabkaad u labisanaysa iyo qaabkaad u soconaysa iyo sidaad u dhaqmayso oo dhan wayna diinta ku salayso dee haddii kala aragtida calmaaniyiinta iyo caqlaaniyiinta maxaynu kaga duwannahay kuwa diinta iyo nolosha kala saaraya ee ka odhanaya diintu masaajidkay ku koobantahe orodoo masaajidka gal waa calaaqatulmari birabbi xidhiirka addoonkii iyo rabbigii ka dhexeeya diintu ma dhaafsane e bannaanka ha u soo saarin oo nolosha dadka iyo dhaqaalahooda iyo siyaasadooda iyo qaabkay u wada noolaanayaan diintu shaqo kumale ku odhanayaan waa aragtida gaaladu ay rabto waana islaamka ay gaaladu ku farxasee ogow islaamka gaalku rabaa waa maxay iska tuko laakiin nolosha iyo dhaqanka iyo yacni afaaraha waa inayna diintu usoo dhowaan salaad miyaad doonaysaa masaajidka tag laakiin ganacsigan iyo dhaqaalahan iyo xukumka dadka iyo diintu shaqayskuma leh marka waxaa saddex ayaan darro ah in in fara badan oo muslimiintii ka mid ihi madax iyo mijaba aragtida ay ku qanceen oo iyagoo tukanayoo saful awalka ku jira ayaa laga yaabaa noloshooda diinta haddii loo bandhigo wax badan inay kaga baydheen laakiin waxaad ogaataa ilaaha aad ku caabudayso masaajidkeed ugu sujuudayso isagaa ku amray bannaankana inaad ku caabudood kaga cabsoto oonad ku khilaafin laakiin haddaad tidhaha halkanna ilaahu kugu yeelay halkanna kugu diiday dee ilaahay khaldi mayse gudaha iyo bannaankaba ilaahay ku yeelo midna ha kaga hor iman allah waxau ihi subxaanah falamaa qadaa markuu dhammaystay muuse nabi muuse alajala muddadii loo xadiday oo wasaara u socday biahlihi ehelkiisii iyo reerkiisii uu la socday aanasa wuxuu arkay min jaanibi tuur buurta dhinaceedii wuxuu ku arkay naaran dab ka baxaya ayuu ku arkay qaala markaa waxauu yidhi muuse liahlihi ehelkiisii waxa uu ku yidhi umkuthuu nagaada oo halkan sii jooga waayo innii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab lacallii aatiikum likay aatiikum si aan idinku keeno oo minhaa dabkaa xaggiisa aan idinka keeno bikhabarin war aan idinka keeno aw jadwatin ama dhuxul oo min annaari dab ah jadwa waa muhallas ayuu maxalligu yidhi jadwa judwa jidwa saddexda yacni xarakaba waa muhallas lacallakum tastaluuna likay tastaluu si aa u dugsataan oo u kulaashaan falammaa ataahaa markuu muuse dabkii u yimid nuudiya waa loo dhawaaqay muuse min shaati'i ilwaadi togga dhinaciisii baa looga dhawaaqay dhinacii al aymani ee midig filbuqcati ee buqcaddii dhexdeeda ku sugnaa buqcaddii dhexdeeda ayaa looga dhawaaqay buqcaddii almubaarakati ee la barakeeyey yacnii togga dhinaciisa midig oo ah filbuqcati almubaarakati booskii la barakeeyey dhexdiisa waa halkuu geedku ku yaalay min ashajarati ka bedel shaati ah min ashajarati geedka xaggiisii baa looga dhawaaqay oo maxaa lagu yidhi an yaa muusaa antu waa tafsiiriye bimacnaa ay e ey yaa muusaa muusow baa loogu dhawaaqay innii anigu ana anigu allaah alle ayaan ahay ka xaq lagu caabudo allihii rabbulcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa wa an alqi tuur muusow oo rid casaaka ushaada rid oo dhulka ku dhufo falammaa ra'aahaa markuu ushii arkay muuse tahtazu oo dhaqdhaqaaqaysa ka'annahaa iyadoo aad moodaba jaannun masyar wallaa waa jeedsaday muuse mudbiraa xaalu yaa mid dhabarka jeediyey walam yucaqib kumana soo noqonoo dibba uma soo daymoon yaa muusaa fanuudiya dabeed muuse waa loo dhawaaqay oo waxaa lagu yidhi yaa muusaa muusow aqbil soo jeedso oo walaa takhafa cabsoonin waayo innaka adigu min alaaminiina kuwa nabadgale aaminkaad ka mid tahay uslug geli muusow yadaka gacantaada geli fii jaybika maradaadu meeshay ka furantoo xaggan sare ah gacanta ka geli oo kilinkiladaada gaadhsii dabadeed soo saar takhruj way soo bixi markaa gacantaadu baydaa'a xaal ay tahay mid caddaan ah oo iftiimaysoo dhalaalaysa min gayri suu'in cudur la'aantiina lacad oo la dhalaalaysa oo baras ku dhacday aan ahayn eh mucjiso ilaahay kuu karaameeyey gacantaadu la iftiimaysaa wadmum u soo dum oo u soo dhoweey ilayka xaggaaga janaaxaka gacantaada min alrahbi cabsida kugu dhacday ee aad gacanta caddaatay ka cabsootay cabsidaa darteed gacantii mar labaad xaggaaga u soo dhoweey oo halkii ku celi oo kilinkilada geli si ay sideedii hore ugu noqoto macnaha waxaa la leeyahay marka hore halkaa kilinkilada ama garabka hoostiisa geli soo saaroo iyadoo caddaan oo dhalaalaysa sida qoraxda oo kale oo indhahaba daboolaysa soo bixi markaad ka baqdana halkii uun ku celi sideedii horey ku noqon ah alla waxau ihi fadaanika labadaadaasi muusow waa ushiya gacantee burhaanaani laba mucjiso weeyi oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday ilaa fircawna mursalaani labada mucjiso oo loo diray oo lagu amray inaad ula tagto ilaa fircawna fircawn iyo wamalayi madaxyo weyntiisii waayo innahum iyagu kaanuu waxay ahaadeen qowman qolo kuwaasoo faasiqiina taacada rabbi ka baxay qaala waxau idhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu qataltu waxaan ka dilay minhum iyaga nafsan naf ayaan ka dilay oo fa akhaafu waxaan ka baqayaa an yaqtuluunii inay dilaan wa akhii walaalkay haaruunu haaruun ihina huwa isagu afsaxu isagaa iga fasaaxo badan minii aniga lisaanan xagga carabka caddaynta hadalka isagaa iga caddayn og ee fa arsilhu haaruun dir oo rasuul ka dhig maciya aniga la jirkayga rid an xaal u yahay mid i kaalmaynaya kaa i kaalmaynaya oo yusadiqunii ii rumaynaya oo waxaan dadka ugu baaqayo isna bayaaminaya oo ka markhaati kacaya waayo inii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa an yukadibuunii inay beeniyaan qaala waxau rabbi ku yidhi sanashuddu waannu adkayn doonnaa muusow cadudaka garabkaaga waxaanu ku adkaynaynaa biakhiika walaalka waa loo yeelo rasuul baa looga dhigay wanajcalu waxaanaanu yeelaynaa lakumaa labadiinna waxaanu idiin yeelaynaa sultaanan awood oo falaa yasiluuna idinsoo gaadhi maayaan fircoon iyo qoomkiisu ilaykumaa labadiinna yacnii idinsoo gaadhi maayaan oo ilaah baa idinka ilaalinaya oo awood baa laydin siiyey biaayaatinaa bisababi aayaatina aayaadkayagaannu idin siinay sababtooda antumaa labadiinnan muuse iyo haaruunow iyo waman itabacakumaa ciddii idin raacdaaba aayaadkaas sababtooda ayaa alghaalibuuna kuwa ku adkaanaya a tihiin waxaad ku xoog roonaanaysaan oo ku guulaysanaysaan waa bisababi alaayaat idan diinta dhaqankeeda iyo aayaadka ayaa xooggii khalabada lagu helaa ee dembi laguma helo derajo falamaa jaa'ahum markuu ula yimid fircoon iyo qoomkiisa muuse nebi muuse biaayaatina aayaadkaygii markuula yimid bayinaatin xaala ayihiin kuwa cadcad qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooyaane sixirka oo muftaran la been abuurtay wamaa samicnaa kumaanaan maqal bi haadaa arrinkan muuse la yimid fii aabaa'inaa aabbayaashayada dhexdooda kumaanaan maqal aabbayaashayadii alawaliina ee hore aabbayaashayadii horena dhexdooda waxani waxaanu ku maqalnay ma ahaanin wa qaala waxau ihi muuse nebi muuse rabbii rabbigay ayaa aclamu ogaal badan biman axadka jaa'a la yimid bilhudaa hanuunka min cindihi ilaahay agtiisa kala yimid iyo waman qofka takuunu ay u ahaanaysa lahu isaga caaqibatu daari daarta aakhire cidhibteeda wanaagsan cidda helaysana ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa og innahu ina alamra washa'na xaalkii arrinku waxa uu yahay laa yuflixu inaanay guulaysanayn aldaalimuuna kuwa daalimiintaee dulmiga falay wa qaala fircawnu fircoon waxa uu yidhi yaa ayuha almalow madaxweyntiiyey maa calimtu idiinma ogi lakum idinka min ilaahin mid la caabudo hayrii oon aniga ahayn ee fa awqid iishid lii aniga yaa haamaanu haamaanow cala atiini dhoobada korkeeda dab iigu shid oo fajcal dabeed waxaad ii yeeshaa lii aniga sarxa dhisma dheer ii yeel oo ii samee lacallii atalicu likay atalic si aan bal u soo eego ilaa ilaahi muusaa muuse ilaaha u sheeganayo bal si aan uga war doonoon u soo daalacdo wa innii anigu haddaan fircoon ahay la adunnuhu waxaan u malaynayaa muuse min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay wastakbara waa iskibriyey huwa fircawn iyo wa junuuduhu colkiisii fil ardi arlada dhexdeeda waa isku kibriyeen oo bikayri alxaqi xaq darre ayaanay isku kibriyeen wadannuu waxaanay u maleeyeen annahum iyagu ilaynaa xaggayaga laa yurjacuuna inaan looga soo celinayn fa akhadnaahu dabeed fircoon waanu qabannay iyo wa junuudahu ciidankiisiiba fanabadnaahum dabeed waxaanu ku tuurnay filyammi badda dhexdeedii baanu ku tuurnay ee fandur bal eeg kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu daalimiina kuwa daalimiinta ah cidhibtoodii halkay ku dambaysay wa jacalnaahum waxaanu ka yeelnay a'immatan kuwa madaxoo lagu daydo oo sharkiyo xumaha lagaga daydo kuwaasoo yadcuuna dadka ugu baaqaya ila annaari naarta xaggeeda wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana laa yunsaruuna loo gargaari maayo wa atbacnaahum waxaanu raacinay fircoon iyo ciidankiisii iyo qoomkiisii fii haadihi tani dhexdeeda waxaanu ku raacinay adduunyaa ee adduunyada ah lacnatan nacdal iyo naxariista oo laga durkiyo ayaanu ku raacinay wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana hum iyagu min almaqbuuxiina kuwa la xumeeyey ee la fool xumeeyey la fogeeyey ayaa ay ka mid yihiin wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraadaha min bacdi maa ahlaknaa intaanu halaagnay dabadeed alquruuna ummadihii aluulaa ee hore basaa'ira xaal uu yahay kitaabkaasi xujooyin cadcad linnaasi dadka uu yahay iyo wahudan hanuun iyo waraxmatan naxariis maxaanu sidaa ugu yeelnay lacallahum yatadakkaruuna likay yatadakkaruu si ay waantoobaan oo wax ugu qaataan wamaa kunta maad ahaanin adigu nebi moxamedow bijaanibi algarbiyi ay bijaanibi aljabali algarbiyi buurta dhinaceeda galbeed ee nebi muuse lagula hadlay adigu maad ahayn mid ku sugan id wakhtigii kumaad sugnayn qadaynaa aanu u waxyoonnay ilaa muuse nebi muuse al amra arrinkii shareecadee risaaladii kitaabkii towraad ahaa markaannu u waxyoonanay mid waxa weeyaan halkaa jooga maad ahayn wamaa kunta manaad ahayn nebi moxamedow min ashaahidiina kuwa xaadirkee goobjoogga ah maad ahayn walaakinnaa ha yeeshee ansha'naa waxaannu abuurray baa allow yidhi quruunan ummado oo fatataawala dabeed waxaa ku dheeraaday calayhim korkooda alcumuru cumrigii iyo wakhtigii baa ku dheeraaday wamaa kunta manaad ahay nebi moxamedow saawiyan mid ku nagi oo dhex jooga fii ahli madyana reer madyan dhexdooda tatluu xaalaad ku akhriyaysa calayhim korkooda aayaatinaa aayaadkayaga haddaanad reer madyan iyo muuse toona la joogin warkani xagguu kaaga yimid waa tan sirta iyo sababtu walaakinnaa ha yeeshee kunnaa waxaannu ahaanay mursiliina kuwa diraya laka adiga nebi moxamedow usoo qadar kuwa ku dirayo rasuul kaa dhigayaanu ahaanay oo dee annakaa kuu waxyoonno warkan samada kaaga sheegnay ilaa adigu goobjoog maad ahayne wamaa kunta manaad ahaani nebi moxamedow bijaanibi tuuri buurtaa nebi muuse rabbi kula hadlay dhinaceeda mid ku sugan maad ahayn id wakhtigii maad ahayn halkaa mid jooga naadayna aanu muuse u dhawaaqnay walaakin raxmatan min rabbik walaakin ha yeeshee arsalnaaka soo qadar waanu ku soo diray nebi allah oo rasuul baanu kaa dhignay maxaanu kuu soo diray raxmatan liajli raxma naxariis darteed baanu kuu soo diray naxariistaasoo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay litundira si aad ugu digto nebi muxamedow qowmaa qolo si aad ugu digto qoladaasoo maa ataahum aan u iman min nadiirin mid u diga min qablika adiga hortaa qolo hortaa cidi aanay u digin oo nimankii quraysheed ee ree maka ah si aad ugu digto ayaanu kuu soo diray lacallahum yatadakkaruuna likay yatadakkaruu si ay iyaguna waan toobaan oo wax ugu qaataan walowlaa an tusiibahum ay walowlaa karaahatu an tusiibahum inay nimankaa ree makee quraysheed inay asiibto nicidda la nacayaa haddaanay jiri lahayn way jirtaaye musiibatun balaayo ama dhibaata inay ku dhacdo karaahada la karhayaa haddaanay jiri lahayn bimaa bisababi maa shay sababtiina ay musiibadu ugu dhacdo shayga oo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu oo fayaquuluu dabeed ay yidhaahdaan markay musiibadaasi ku dhacdo rabbanaa rabbigayow lowlaa arsalta ay hallaa arsalta maxaad noogu soo diri weyda ilaynaa annaka rasuulaa rasuul oo fanatabica dabeed aannu raacno dee aayaatika aayaadkaaga ee oo wanakuuna aannu ka mid ahaano min almu'miniina kuwa mu'miniinta ah yacnii taasi inay dhacdo karaahada la karhayaa haddaanay jiri lahayn hee dee lacaajalnaahum bilcuquubati walamaa arsalnaaka ilayhim rasuula cuquubadana waa u soo dadejin lahayn kumanaanaan direen laakiin si aanay tani u dhicin oo aanay ugu marmarsiyoon oo inay u odhan rasuul haddaad noo soo dirto waanu raaci lahayn yacni macdiradaa iyo cudurdaarkaa si aanay u helin darteed ayaanu kuu diray oo rususha waxaa loo diray si aan cidina ilaahay u odhan maad rasuul noo soo dirtid oo cidina aanay waxa weeyaan u cudurdaaran alla waxau idhi falammaa jaaahum kuwaasi nimankaa ree maka iyo quraysheed markuu u yimid alxaqu xaqii markuu u yimid waa nebi muxamede oo min cindinaa agtayada xaqii uuga yimid qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa uutiya ay hallaa uutiya miyaa la siiya muxamed midla maa uutiya wixii la siiyey oo kale muuse nebi muuse oo awalam yakfuruu miyaanay ka gaaloobin bimaa kii uutiye la siiyey muuse nebi muuse min qablu hore loo siiyey qaaluu waxay yidhaahdeen sixraani waa laba sixir towraad iyo qur'aanku ama saaxiraani waa laba sixiroo leh muxamed iyo muuse oo tadaaharaa iskaalmaystoo isbahaystay wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen innaa anagu bikullin mid wal oo towraad iyo qur'aanka ka mid ah ama maxamed iyo muuse ka mid ah kaafiruuna kuwa ka gaaloobay baanu nahay qul waxaad ku tidhaha nebi allow faatuu bal hadda la kaalaya oo keena bikitaabin kitaab keena kitaabka oo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka yimid kitaabka oo huwa isagu ahdaa ka hanuun badan minhumaa labadoodan towraad iyo qur'aan bal hadda wax dhaama keena attabicuu waan raaciye in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya waxaa la yidhi nebi maxamedow bal waxaad ku xujaysaa mana awoodi karaane bal haddaad towraad iyo qur'aan sixir ku sheegteen wax dhaamoo alla soo dejiye keena anaa raaci mana keeni karaan fa in lam yastajiibuu hadday ku ajiibi waayaan laka adiga oo ay keeni waayaan mana keenayaane faclam dee waxaad ogaataa annamaa yattabicuuna inay raacayaanuun ahwaa'ahum hawooyinkoodiiyo naftoodu waxay jeclaato waman adallu yaa ka baadinnimo badan cidina kama baadinnimo badnee minman ruux itabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay bikayri hudan hanuun la'aanna ku raacay hanuunka oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday ina allaha alleh laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aldaalimiina qolada daalimiinta ah
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih w aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online